إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum dhegaystayaal idilkiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada warka duhur qodobada maantoo talaada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a dabgeystay khasaarahan tiyadeed ayaa waxa uu ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaalla suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho qaramada midoobay ayaa weli raadinaysa dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa duulaanka fadhiidka noqday ee magaciisa loo soo gaabiyo eyusom ee ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya maxkamadda hoos tagta maamulka la baxay hirshabeelle ayaa amartay in la soo qabto xildhibaanno dhowaan xilka qaadis uu ku sameeyey maamulkaasi ra-'iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray inay dhibaato la kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xilliyada ay madaxdu marayaan waddooyinka caasimadda dowro diini ah ayaa magaalada saakow loogu soo xiray ragga toladharka ee ku sugan magaaladaas warka dibadda madaxweynaha maraykanka ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tegay dalka sacuudi carabiya intaas waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwooda ugu doorka roon u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddex iyo tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka dhanka kalena ku beegan shan iyo tobanka dulqaacda kun afar boqol afartan iyo lix hijri dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa waxa uu ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho cabdulqaaliq macalim cabdiweli ayaa faahfaahintaasi inoo hayaa habeenkii xalay waxaa suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn soomaaliya ka kacay dabgeystay khasaarooyin hantiyeed dabkan ayaa baabi'iyey xarumo ganacsi oo ku yaala suuqa waxaana uu ka dhashay koronto sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii joogay markii uu dabka bilaabanayay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa waxa ay qolyaha dabdamiska ku eedeeyeen in ay soo daaheen taasina ay ka qayb qaadatay in uu dabka sii baaho islamarkaana isku baabi'iyo hanti aad u fara badan oo tiilay suuqaasi uu dabka ka kacay dabkan wuxuu ka bilowday maaso koronto korontadaas oo muxuu ahaa markay maasada dhacday soo iska yar kollayba masiibo dhacday waaye ilaahayna ha naga badbaadiya hadda kadib intaanna allah nooga ekeeyo dadkan hadda meesha ku wax beelayna waxaan u rajaynayaa inay muxuu ahaa beddel khayr qaba ilaahay siiya insha allah shirkadaha dabdabska marka loo wacayo waa maqalna waa soo socnay leeyihiin inta badanna waa soo daa haddii markii warka la soo gaaray ay horey ka imaan lahaayeen khasaaraha waa yaraan lahaa wax khasaaree maba dhic lahaanba dadkii waa meeshan galabtii maqribkii waa laga wada hoyaadaa qodobkii wada xihan dabka kacay marka jaanis looma helin in laga wada gaaro oo dabkii la demiyo marka saasuu kusoo faafo qoralkii kale kusoo gaaray macnaha xilli maalin cadday aa lahayd waxba laga gaari lahay wixii dhamma ay habin ay dhaceen haddana xilli salaad la jiro kacay khasaarahan iyo afar qol oo ganacsiya waa dareemi kartaa oo bakaara ku taalla waxaa ku jira dukaamo waaweyn oo kamid discon oo shan dukaan waay dhammaantood waa wada gubteen wax ka badan ma leh ma ahan markii ugu horeysay oo dab khasaaro badan dhaliyey uu ka kaca suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyadoona ay mar weliba ganacsatada sheegaan in aysan wax gargaar ah amaba gurmad ah aysan ka helin maamulka gobolka banaadir qaramada midoobay ayaa weli raadinaysa dhaqaalihii lagu socodsiin lahaa duulaanka fadhiidka noqday ee magaciisa loo soo gaabiyo eyusom ee ay shisheeyuhu ku joogaan soomaaliya kulan ay shalay yeesheen wax loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo dhammaaday kala qaybsanaan ka dhalatay in la isku waafaqo maalgelin wadareed oo loo helo duulaankan iyadoo weli la baadigoobayo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya marar badan ayaa lagu celiyey dowladaha qaybta ka ah qaramada midoobay inay taageeraan duulaankan mana muuqato ilaa iyo hadda wax aan ka ahayn inay sii fogeynayso rajada laga qabo in la helo dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa duulaankan maraykanka oo diidan maalgelinta howlgalkan ayaa weli taagan mowqifkiisa waxayna gaartay in hab tabarucaad ah lacag loogu raadiyo duulaankan sida lagu sheegay war ka soo baxay qaramada midoobay kulankii ay shalay yeesheen waxa lagu magacaabo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa ka soo baxay in loo raadiyo howlgalkan afartan iyo kow dhibic lix milyan oo dollar si dhaqaale uu ku socdo u hela howlgalkan waxaa jira dhowr arrimood oo ay isku mari la yihiin dowladaha dhaqaalaha laga doonayo marka laga hadlayo duulaankan waxaana ugu horeeya inaanay heli karin maalgelin joogto ah taasoo noqotay caqabadda koowaad ee fadhiid ka dhigtay howlgalkan sababna u noqotay in ilaa iyo hadda la raadiyo lacagtii lagu dhaqaajin lahaa arrinta kale ayaa ah in loo baahan yahay magdhowga askariga ku dhinta howlgalkan iyo midka ku naafooba tani ayaana noqotay caqabad kale oo hor leh oo ku hor gudban duulaankan sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in uu walaaca weyn ku hayo faqriga uu wajahay duulaanka ciidamada shisheeye wuxuuna yidhi farqiga maalgelinta waa walaaca weyn haddii aan la helin taageero wakhtigeeda ah howlgalku wuxuu halis u yahay inuu lumiyo dhulka xili deegaanka ammaankiisu uu yahay mid aada u kacsan isku soo wada duuboo ciidamada shisheeye ee qeybta ka ah howlgalkan maalgelin la-aantu haysato ayaan bilooyinkii lasoo dhaafay qaadan wax mushaar ah iyadoo lagu leeyahay deymo badan maxkamad hoos tagta maamulka la baxay hirshabeelle ayaa amartay in lasoo qabto xildhibaano dhowaan xilka qaadis uu ku sameeyey maamulkaas waa kan mubaaraga cumar oo inoo faahfaahinaya warkaas waxaa lagu sheegay warqadda maxkamadda islamarkaana xildhibaanada ee loogu dhigay inay baxsad ka yihiin waxay ugu yeeraan cadaaladda amarkan ka soo baxay maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu amray in lasoo xiray xildhibaanadii dhowaan xasanada kala noqdeen waxaa loogu yeero baarlamaanka hirshabeelle xildhibaanada la sheegay in waarankan loo jaray ayaa tiro-aan gaaraya afar xildhibaan kuwaas oo kale ah saadiq mukhtaar cabdulle axmed saney maxamed axmed cali abuukar iyo maxamed cismaan axmed si kastaba ahaatee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sheeha dalka ka hirgeliyey ayaa marar badan isku qabsaday kuraasta xilalka iyagoo mararka qaar ka dhexdhacay dagaal gacanka hadal oo geysta khasaare isugu jira naf iyo maal ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray inay dhibaato la kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho xiliyada ay madaxdu marayaan waddooyinka caasimadda cali aadan xasan ayaa ambaqaadaya faahfaahintaas xamse cabdibare oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa si cad u qirtay in bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay la daala dhacayaan dhibaatooyin badan la kulmayaan xiliyada madaxda dowladda isticmaalayaan waddooyinka caasimadda xamse wuxuu sheegay in dhibaatada u weyn ee haysata shacabka ay tahay xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho taas oo si toos ah u saameysay nolosha maalinlaha ah ee dadweynaha gaar ahaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho xamse cabdibare ayaa xusay in dhibaatadan ay salka ku hayso habaarka dadka muslimiinta ah ee lagu dhibo marka waddooyinka la xiro isagoo xitaa carabku ku adkeeyey in amarka furidda waddooyinka ay diideen qaar ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaan idinka raaligelinayaa wakhtiga aan imid oo habeen ah sababta aan u imid halkanna waxaa weeye jidkani maadaamuu iska biisi yahay mar walba inaanaan dadka ka habaar guran waxyaabaha dhibaatada weyn igu ah waxaa weeye inaan arko jidadka oo xiran oo la xirayo wardaaya haddaan nilina nimankaa askartaa diide kara weyne marka waxaa weeye duruuftaa keentay si kastaba ha ahaatee dhibaatooyinka lagu hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sii kordhaya waxayna mar walba ka cabanayaan dowladda federaalka cabashadoodana waxba lagama qabto ciidamada dowladda federaalka ayaa had iyo goordhac iyo dil u geysta shacabka ilaa iyo hadda ma jirta cid wax ka qabatay muqdisho waxay dhibano u tahay madaxda dowladda federaalka oo aanan sal adag ku fadhinin iyadoo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay irdaha ka taagan yihiin magaalada muqdisho dowro diini ah ayaa magaalada saakow loogu soo xiray ragga tola dharka ee ku sugan magaaladaas maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinta warkaasi ambaqaadaya
dowladani diiniga ah ayaa loo soo xiray dhalinyarada tosha dharka ee ku sugan degmada saakow gobolka jubbada dhexe waxaana qabanqaabada dowladda lahaa maktabka dacwada magaalada tirada xarqaanleyda dowladda loo soo xiray waxay gaaraysay afartan iyo shan ruux waxaana dowladdu socotay muddo toddobaad ah iyada oona lagu qaatay duruus kala duwan gebagabada dowladda waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan oo uu ka mid ahaa naqiibka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe malaaq biyey iyo nabadoon cabdulaahi ansaari kuwaas oo bogaadiyey dadaalada dacwada waxaan markaa umaadinaa ardayda muddada toddoba maalmooda dowlada qaadatay fadhiday iyada u dhabar adeegtay idin waxaan leehay jasaakum allahu khayran waad ku mahadsantihiin taan taas uga baxo waxaa laga leeyahay dadka harqaanlayaasha ah marka ku horraysa inay kacabstaan dhaqankiina aad wanaajisaan qof hadduu wanaagsanaado waxay ka daba ficnaan doonaa ummadda maanta waxaad tihiin waxaad haytaan hubintii labiska ummadda in aadan tulin dhar aan qaabilsanin waafaqsanin shareecada walaalayaalow waxaan naftayda iyo tiinaba ugu baaqayaa ilahay inaan ka cabsoono ilaahay inaan ka cabsoonno on ka xishoonno ilaahay inaan qadarinno nicmada inuu na siiyey inaan ka shukrinno cadowga ilaahay inaan la dabaaqtanno oon la xisaabtanno doorka kugu aadan haarqaanlow waa inaad dukaankaaga iyo inta ku xeeran wanaajise eh jihaadkaba intaasaad ka haysaa maanta eh ninkii baxay oo inta bilna tashay bilna baxay waa gobonnimo dheeraad eh fadligiisuna leeyahay allah baana u leenaha ha ciseeye laakiin ninkaaga canbixinow waxaa kaaga soo aaday inaad dukaanka wanaajise dukaanka wanaaji si ayna diinta dhinacaaga looga soo gelin qaar ka mid ah xarqaanleydii ka faa'iidaysatay dowladda ayaan la kulmay magacii aw anis dowladdaas waxay ku saabsaneed shacaarkeed wuxuu ahay yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasa yuwaarii saw'aatikum wariisha walibaasu taqwaa daalika khayr daalika min aayaatiillaahi lacallahum yadakkaruun magaceed wuxuu ahay sheekh cabduqaadir kumandos waxayna ku saabsaneed anwaaculquluub qalbu saxiix iyo wa qalbulmayit iyo wa qalbulmariid iyo aafaatlquluub aafaatulquluub waxaa ugu horreeyay alkibru walcujbu annifaaq anwaacda quluubta qalbiga ugu horreeya alqalbu saxiix ilahay wuxuu dhahay ilaa man ata allaha biqalbin saliim wa qalbulmayit afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa qof wax arkaa iyo qof waxaan arkayn ma samiyiin waa maya wa qalbulmariid fii quluubihim maradun wazaadahum allaahu marada walahum cadaabun aliimu bimaa kaanuu yakdibuun magaalada saako waxay waayadii u dambaysay martigelinaysay dadaalo ballaaran oo xagga dacwada ah kaas oo u wado maktabka dacwada ee magaalada madaxweynaha maraykanka ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tegay dalka sacuudi carabiya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta booqasho ku tegay boqortooyada sacuudi carabiya gaar ahaan magaalada riyaad kaas oo noqonaya safarkiisii ugu horreeyey oo meel ka baxsan maraykanka uu ku tago tan iyo markii muddo xileed labaad uu ku guulaystay waxaana ay qayb ka tahay socdaalka uu ku marayo dalalka khaliijka carabta trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo dhaxal sugaha sacuudiga ninka lagu magacaabo maxamed bin salmaan iyadoo ay macquul tahay inay ka wada xaajoodaan caadiyeynta cilaaqaadka sacuudiga iyo yahuudda trump oo la og yahay gacanta uu ku leeyahay xasuuqa ka socda marinka khaza ayaa raba inuu si xur ah ugu socdaalo waddamada carabta gaar ahaan kuwa khaliijka kuwaas oo qudlaamiyey ehelkeenna ay yuhuuddu ku xasuuqayso xayndaabka go'doonsan ee khaza dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waanaga inta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu